أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن أو ونكسن دقيستيال idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah in ka badan labaatan saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo tiro dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhaca deegaanka qaycad iyo wilaayada islaamiga ee mudug oo war ka soo saartay dagaalladaasi waxaad caawa faafareebka ku maqli doontaan waraysi aan la yeelanay sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah mid ka mid a mas-uuliyiinta riddada oo kashifay arrimaha soo dedejiyey fashilka shirkii madaxda kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada uga socday villa soomaaliya sheegayna in gurgurta uu dhabaha u sii xaaranayo muddo kororsi jenaraal tigrey ah oo ku baaqa in la xasuuqo dadka amaxaarada ah wasiiradda arrimaha dibadda jarmalka oo ciidanka yahuudda ku bogaadisay duqeymaha ay u geysanayaan iskuullada iyo isbitaallada muslimiinta khaza waxaan sidoo kale caawa faafareebka idinkugu hayaa xaflad lagu dooranaya nabadoonka beesha sade ku matelaya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka dhacda degmada jilib mas-uuliyiin salaadiin waxgarad iyo abwaano ka qaybgalay munaasabaddaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasii xubnihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay naga dhegaysan karaan eeladdaan internetka ku leennahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dagaallo culus oo lagu jibiyey maleeshiyaadka hirdada ayaa maanta ka dhaca duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug waxaana dagaaladaasi lagu dilay tiro maleeshiyaad murtadiin ah iyadoona kuwo kale lagu dhaawacay waxaan caawa waraysanay sheekh xasan abuuxamsa weliga wilaayada islaamiga ah ee mudug wuxuuna ka warbixinaya dagaaladii maanta dhacay iyo khasaaraacadooka ku gaaray bismillaahi raxmaan iraxiim sheekhana sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ku soo dhowow idaacadda islaamiga landalus jazaaka allahu khayran waa dhawahay idaacata landalus ee sheekhana maanta qayba ka mid a wilaayada islaamiga ah ee mudug dagaalla ayaa ka dhacay bal dagaaladaas iyo meelaha ay ka dhaceen inooga waran jazaaka allahu khayran bismillahi alxamdulilah rabi alcaalamiin sala allahu wasalama wabaaraka calaa muxamedin waaalihi wasalama ajmaciin su-aashaad weydiisay markaan si kooban uga jawaabo allah baa ku mahadsan guusha iyo gacanta naga siiya cadowga meesha la yidhaahdo qayxad duleedkeeda ee waqooyi baa dagaalku maanta ka dhacay allah baanu ku mahadsan nimankii soo duulayaasha ahaa ee ku soo duulay deegaanka nabadda ah ee diinta ilaahay lagu maamulayey iyo dadkeeda ayagoo runtii khasaaro lixaadla garabka u saaran tahay meelihii ay ka soo duuleen ku carareen ayagoo bakti iyo dhaawac jiidaayo allah baana ku mahadsan sheekhana sheekh xasan abuuxamsa ee maanta tiro shan jeer ah ayay maleeshiyaadka hirdada soo rogaal celiyeen oo dagaallo culus ayaa deegaankaasi ka dhacay bal ogaalkiin khasaaraha cadowga gaaray waa imisa alxamdulilah wama nasru ilaa min cindi illaah allah baa ku mahadsan awooddaas isagaa iskale isagaa naga guuleeyey intaan xaqiijinay nimankaa dhaawacooda iyo dhimashadooda markii la isku daro inta annaga aan xaqiijinay waxa weeyaan saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac isugu jirta waayo inta annaga aan xaqiijinay waa gartay maleeshiyaadkan duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulayo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug yay ahaayeen iyaga waa uun isdhahaysato qasan oo waxaan maxawisleyda la yidhaahdo iyo bangaraafta kuwa la yidhaahdo iyo magaranaysaa dagaalka waxaa qayb ka ahaa saliidiyiinta maraykanka qayb ka ahaa adigu isdhahaysato waxay ahaayeen murtidiin iyo saliidiyiin iskugu jirtay ahaayeen oo magacyo kala duwan leh waa gartay dhowaan sidoo kale waxaan ka warhaynaa in weerar dhabagal ah uu ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada xaradheere ee wilaayada mudug bal weerarkaas iyo khasaarihiisa iyo qaabka u dhacay baaraka allahu fiika waa jiriyey dagaalkaas waa jiriyey dhabagalkaas waa jiray cadow sidaasoo kale dad muslimiin ahoo shareecada ilaahay hoos harsanaya inay dumiyaan doonayey deegaanadooda bilolqaystaan fasaadiyaan doonayay ahaayeen runtii waana laga hortegey kamiin barakaysan baa loo dhigay ilaahay baana ku mahadsane ayagoo runtii dabti iyo dhaawac badan jiidaayey goobihii ay ka soo baxeen galeen allah baana ku mahadsan ee sheekhana sheekh xasan abuxamsa marka laga soo tago weeraradan ka dhacay qeyba ka mid a wilaayada islaamiga ee mudug ee markan waxaa si guud inooga warantaa xaaladda wilaayada aad mas-uulka ka tahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin jazaaka allahu khayran walaayada mudug si guud waxay la qabtaa walaayaadka islaamiga ah cadowga kusoo duulay silbiyiinta asalkaa iyo iskugu jiro ma garanaysa muslimiinta isugu jiro weerarada lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga la wadaagtaa si gaara markaan uga warbixino alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii amni iyo nolol macmale hay haystaan inteeda badan meelaha qaar cadowgu ou ama hadda soo duula ama horay fariisamaha u lahaadee ou gacanta ku hayana waa jiraan roobabkiina waa ka bilowdeen oo hadda alxamdulilaahi waa qabowdayo meelo badana roob ka dahay dadku insha allahu tacaala inay ilaahay usoo dhamaystirana waa sugayaan waana rajadooda aad bay u fiican tahay allah baa ku mahadsanay si guud walaayadu hadda waa cadowgaas iyo gacma taagtaagaas laga reebo si guud alxamdulilah walaayadu aaday u fiican tahay ayada bulshadeeduna waa bulsho runtii ayaga iyo walaayadoodu ay yihiin gacan mid ah insha allahu tacaala ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqan wilaayada mudug iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan leeyahay allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istabaaxuu waxa waaye gaalada haddii ay inka raalli noqon mayaan inkamana harayaan ilaa ma garanaysaa inka saaraan ay inka celiyaan diintiina ay inka celiyaan in aad iska celisaan oo si wejira uga hortagtaan oo mujaahidiinta aad kaalmaysataan u taagan maanta kitaabka ilaahay u taagan aad kaashataanna moogiye si kale in kagama harayaan waxaan leeyahay marka waxtasimuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu bulshada muslimiinta ah meel kastoy joogaan si gaar ah gobolka mudug bulshada ku nool waxaan leeyahay ilaahay kitaabkiisa qabsada iskaashada adinku iskaashada mujaahidiintiina kaashada ilaahay kitaabkiisana qabsada ma garanaysaa cadowga soo duulayaasha ah ee doonaya inay diinkiina fidneeyaan ee doonaya inay magaranaysaa beeqdiina ay bililqaystaan ee doonaya inay maarkaysaa sharafkiina iyo xirdigiina ay ku tuntaan oo ay inkugu filan tahay sifre ay inkugu filan tahay meelaha hadda ay joogaan iyo meelihii ay soo galeen sanad ka hor ay soo galeen oo ilaahay nooga saaray wixii ay sameeyeen hare ay inkugu filan tahay waxaan leeyahay wardadii oo muslimiinta oo fadhiga kaca cadowga iska celiya ilaahay kitaabkiisana qabsada isagaa nagu filan isagaa ma arkaysaa aan ku noqon karnaa ummad ummad jirto aan ku noqon karnaa isagaan amnigeenna ku xaqiijin karnaa isagaan ma garanaysaa sharafkeenna iyo xirdigeenna ku ilaalin karnaa waxaan leeyahay marka dad yow iskaashi muujiya ilahay kitaabkiisana aan isu kaashanno aad baad umahadsantaha sheekhana sheekh xasan abuxamsa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana jenaraal tigrey ah ayaa ku baaqay in la xasuuqo dadka amxaarada ah qodobkaas iyo sidoo kale wasiiradda arrimaha dibadda ee jarmalka oo ciidanka yahuudda ku bogaadisay duqeymaha ay u geysanayaan iskuulada iyo isbitaalada muslimiinta ee khaza waxaad ku maqlaysaan xubinteenna daleynta warbaahinta waxaa la diyaaraa walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug mujaahidiinta ayaa in ka badan shan jeer maanta jebiyey maleeshiyaad huwan murtadiin ah oo markii hore weerar ka soo qaaday waxaana halkaasi ay ku dileen sideed askari sidoo kale dagaaladaasi waxaa lagu dhaawacay ilaa shan iyo toban kale oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa wasiiradda arrimaha dibadda jarmalka oo ciidanka yuhuudda ka bogaadisay duqeymaha ay u geysanayaan iskuullada iyo cisbitaalada muslimiinta khaza analina oo ah wasiiradda arrimaha dibadda ee dowladda jarmalka ayaa ugu baaqday ciidanka yuhuudda in uu sii wado xasuuqa uu ku hayo shacabka khaza waxay marmarsiiyo u samaysay xasuuqa shacabka iyada oo tiri waxaan israa'iil ku taageeraynaa xaqnimada in ay isdifaacdo in xamaas lagu beegsado iskuullada iyo xaafadaha ay ku gambanayaan waa wax wanaagsan sababtoo ah waa urur argagixiso ayay tiri dowladda jarmalka ayaa bogaadisay xasuuqa loo geystay in ka badan afartan iyo laba kun oo muslimiin ah kuwaasoo u badan caruur iyo haween waxaase la yaab leh in dowlad sidaas dhaqankeedu yahay ay sheegato ilaalinta xuquuqda insaanka inta badan dowladaha reer galbeedka ayaa la safan yuhuudda waxayna gumaadka shacabka muslimiinta ku sheegayaan mid lagu beegsanayo waxay ugu yeereen argagixiso tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa ayuu faydmay wejiga madow ee khawaanadii isqarin jiray waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa jenaraal tigrey ah oo ku baaqay in la xasuuqo dadka axmaarada ah jenaraal samora maxamed yuunis oo ah taliyihii hore ee ciidanka difaaca etoobiya ee xilligii mali zanaawi ayaa ku baaqay in la xasuuqo dadka axmaarada ah waraysi cusub oo uu jenaraalkan tigreega ah bixiyey ayuu nidaamka abiy axmed ugu baaqay inuu gacan bir ah kula macaamilo maleeshiyaadka faano ee fallaagada ah kuwaas oo uu ku sifeeyey kuwa halis weyn ku ah amniga qaranka itoobiya sida uu hadalka u dhigay jenaraalkan ayaa sidoo kale sheegay in dadka axmaarada ah ay yihiin kuwo cadow ku ah tigreega sidaas darteedna uu ku baaqayo in la xasuuqo axmaarada balse dadka baraha bulshada wax ku qora ee kasoo jeeda qowmiyadan axmaarada ayaa jenaraalkan ku eedeeyey in uu mas-uul ka ahaa xadgudubyo ka dhacay welkeyd gambeela iyo xitaa dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashida ku hoos jira kuwaas oo lagu kacay xilligii mali zanaawi oo uu ninkan ahaa taliyaha ciidanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shaahada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu dilay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtasaqada ee hoostaga dowladda ridada imaaraadka carabta howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah uu uga dhacay gobolka abyan mujrimka la dilay ayaana lagu magacaabi jiray axmed muxsin sulaymaani waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa maraykanka oo xiray dad amerikaan ah oo kasoo horjeeda duulaanka yuhuudda ee khaza dadkan oo banaanbaxyo dhigayay ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ka dhana xasuuqa khaza iyagoo ku qaylinayay inay lama huraan tahay in la joojiyo xasuuqa yuhuudda ee khaza iyo maalgelinta maraykanka ee uu la dhinac taagan yahay dadka la xiray ee ay qabteen ciidamada booliiska ayaa tiradoodu waxay kor u dhaafaysaa laba boqol oo ruux waxaana laga qabtay afaafka hore ee xarunta sarifka lacagaha ee magaalada washington waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalaynta ugu weyn ee maanta gobolka geeska afrika ka taagan waxay ahayd shir ay soo abaabushay dowladda xabashada etoobiya oo ka dhacay magaalada adisababa shirkan ayaa waxaa isugu yimid wasiirada difaaca dowladaha ay wadato etoobiya shirkan ay etoobiya martigelisay ayaa kusoo beegmaya xili maalmo ka hor uu magaalada asmara kusoo gabagaboobay shir saddex geesood ah oo u dhexeeyey madaxda dowladaha eritereya masar iyo kooxda riddada soomaaliya kaasi oo laga soo saaray go-aamo ka dhana xukuumadda abiy axmed xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markana mursad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada islamarkaana ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka xasan gurgurte ayaa sheegay inuu fashilmay shirkii madaxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada uga socday villa soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in eermaha uu shirka uga baxay maamulka riddada jubbaland ay tahay muddo kororsi uu doonaya xasan gurgurte iyo inuu isagu gacanta ku dhigo natiijooyinka doorashooyin gaaleedka wuxuu intaasi sii raaciyey in gurgurta uu doonayo inuu samaysto muddo kororsi si la mid ah iskudaygii farmaajo balse aysan ka bedeli doonin waxaa socday maalmihii lasoo dhaafay shir u socday madaxweynaha federaalka ah ama xukuumadda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid ah afartooda puntland hore ayay shirka uga maqneed dhowr jeerna waan ku baaqnay in lagu soo celiyo madasha wada tashiga ay ku soo noqoto puntland lana doono laakiin ma aysan dhicinin balse ayaan darada weyn waxay tahay haddana meeshii waxaa ka yaro baxay oo ka tegay jubbaland runtii waa ayaan darro weyn in madaxweynihii oo laba sano iyo bar muduxileedkiisii ay gudubtay oo sanad iyo bar keliya ay u dhiman tahay in xaaladdaas uu maanta dalkii ku sugan yahay waxaan u jeednaa in dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka ahaa ay sii kala siibanayaan horaan u sheegnay inaan isla sii soconaynin wax iska cad ayay ahayd sababtoo ah waxa lagu heshiinaya wax suuragala ma ahayn waxyaalaha ugu dambeeyo hadda la isku qabtay waxaa ka mid ahaa siday noqonayaan guddiyada doorashada qaba doona ka sokow doorashada inay qof iyo cod tahay inaysan ahayn waxaaba la isku haystaaba dalku waa federaal ee dowlad goboleedyada guddiyadooda doorashada ah ayaga ayaa samaysanaya nidaamka federaalka adduunka laga yaqaana iyo shuruucda federaalkana waa sidaas iyo dowladda dhexe iyo madaxweynaha federaalka oo oo taagan hal guddi doorasho ayaa la dhisayaa oo laga bilaabo doorashada heerkeeda deegaan degmooyine hoose heer deegaan golayaal deegaan heer dowlad gobol iyo heer federaalba hal guddiyaa isku qabanaya taasoo qof walba ay u caddahay inuu doonayo madaxweynaha doorashada bilaawgeeda dhammaadkeeda inuu asaga kontaroolo natiijo asaga uu ogyahayna uu ka soo saarto meeshaas ay qof walba u caddahay taas waay midda hadda la isaga hor yimid oo la isku diiday runtii wax suuragalna maaha dal nidaamkiisa federaal yahay in la yidhaahdo dowladda dhexe guddigay samaysay ayaa dalka oo dhan doorashadiisa qabanaya waxaan kaloo ognahay in waxa la doonayaa aysan ahayn doorasho qof iyo cod ah laakiin baadilka loola jeedana ay tahay in da muddo kororsi lagu hadlan maantana waa maalin madaxweynuhu muddo kororsi usoo fadhiya horteenna ayuu imaan doonaa oo shaki noogama jiro madaxweynihii asaga ka horreeyaa sidaas oo kale laba sano oo dheeraada dalbaday soo doorasho qof iyo codah u qabto markay ka dhammaatay mudaxileedkii haddana madaxweynahaanu intii yare tactica tactica tii hore ka yara duwanuu isticmaalayaa oo wuxuu isleeyahay adoo markay kaa dhammaato ha bilaabin hadda sii bilaaw barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suhiib cabdulaahi aad waad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda maalinkii saddex boqol toddobaatan iyo shanaad ayaa xasuuqyo waxay ka wadaan magaalada khaza halkaas oo ay maalin kasta ku dilayaan tobannan ruux oo falastiiniyiin ah enduqaymaha ugu culus xilligan waxa ay ka dhacayaan mukhayamka jabaaliya halkaas oo uu ku duulay ciidanka gumaystaha yuhuudda waxaa la soo warinayaa inay ku go'doonsan yihiin dad gaaraya ilaa afar boqoloo kun oo falastiiniyiin ah oo diiday in dhulkooda ay ka barakacaan gaadiidka wax burburiyey ee ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa la soo warinayaa in ay dhulka dhigayaan guryaha intii taagneed ee ka badbaaday duqaymaha bashiirow cisbitaalle ayaa la go'doomiyey waxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee soo saartay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay ku sheegtay in tirada shuhadadu ay gaarayso ilaa konton iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin saddex boqol sagaal iyo labaatan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun saddex boqol afartan iyo afar halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo sagaal kun iyo saddex iyo toban kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay waxay sheegteen mas-uuliyadda weerar qaraxa oo lagu beegsaday askar ka tirsan ciidanka sahaynada oo ku sugnaa mandiqadda loo yaqaano arayaan ee dhacda bariga magaalada rafax khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaana gaaray sidoo kale warbaahinta muqaawamada muuqaal ee faafisay waxaa lagu daawan karaa iyagoo sawaariq u garaacaya fadhiisimaha cadowga sidoo kale muuqaal kale oo warbaahinta muqaawamadu faafisay waxaa lagu daawan karaa iyagoo beegsanaya guryo ay dhufayse ka dhigteen ciidanka sahaynada
بسم الله توكل على الله سيف
magaalada asduud dankeeda waxaa laga soo warinayaa weerarka ligiduul ah oo uu fuliyey ruux dhallinyaro falastiini ah waxaana ku dhaawacmay ilaa shan sahayna ah xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinayna aad buu umahadsanyahin walaalkeen suyeyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa markan iyo jubbada dhexe xaflad lagu dooranaya nabadoonka beesha sade ee ku matalaya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dhowaan ka dhacday degmada jirib waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin salaadiin iyo sidoo kale abwaano xafladdan waxaa agaasinkeeda lahaa qabiilka sade ee dega labada wilaaye ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ujeedka xafladda waxay beesha ku dooranaysay nabadoonka guud beesha sade ee jubbada dhexe kaas oo hoostegaya suldaanka guud ee labada jubba suldaan cabdilweli xasan madoobe yarow waxaana nabadoonka loo doortay aadan cali aadan ugu horreynna waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha side suldaan cabdilweli xasan madoobe yarow waxaa xigi doona qaar ka mid a waxgaradka beesha side أولا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinayna uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada jubbada dhexe ee ugu horeeya waaligeena marka labada jubba la kala jaray wuxuu inoo diray nabadoon beesha sida ku matala jubbada dhexe nabadoonka muddaan la maqneen ilaahay ha suurtageliyey maanta inaan keenno insha allahu tacaala nabadoon aadan cali aadan ayaay beesha keentay waa laisku raacsan yahay wax khilaafa kama jiro beeshana uu hooshii ee u idmata isagana uu maxaan ku irahdaa ku shaqeeyo jazaaka allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jasaakum allahu khayran beeshu waxay degi jirtay dhulkan laisku dhihi jiray jubbooyinka haddana labada gobol loo kala jaray reerku wuxuu u badan yahay walaayada jubbada hoose deganaantiisa iyo tuulooyinkiisa halkaa ayay u badnaayeen walaayada jubbada hoose waxaan la kulannay waaliga jubbada dhexe nabadoonnada odayaasha iyo suldaanka ee beesha sade waxay walaayadu noo direen oo dhaheen waa laydinka rabaa nin nabadoonoo naqiibka jubbada dhexe noqda oo beesha ku matala keena waxaan wadnaa naqiibkii jubbada dhexe oo walaayada jubbada dhexe la shaqayn lahaa oo beesha sade wuxuuna fadhiyaa goobtu hadda fadhiyaa ka sade ahaan waa keennay ka maamul ahaan ka walaayada jubbada dhexe ahaan inaad adinkuna nala qaadataan oo naga guddoontaan oo gacmo furan ku soo dhowaysaan waxaan kaloo ka rabnaa odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe oo ayagana goobta fadhiya dhammaan ayagana inay nala qaataan baan rabnaa wajasaakumullahu khayran kolley waxaa laigu soo dhoweeyey sidaa meeshay fadhiyaan u da'weyn waxaan mahad celinaynaa walaayada sida eh, sharafta leh noogu imaaday ee noo soo qaabishay khaasatan jubbada dhaxa waxaan kaloon u mahad celinaynaa beelaha walaalaha aan nahay deriska aan nahay waxgaradkooda ama nuqobadooda ama nabadoonyadooda lagu casuumay shirka oo noo imaadayna ayagana waan u mahad celinaynaa waxaana laga suuhayey ninkii jubbada dhaxa u- u masali lahay sida baana laga suuhayey waanu la daahnay sidaan ognahay inaan la daahnay baan garaaw ka nahay sida baadka iyo biyahaba loogu baahan yahay baan anigu walaayada ugu baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaayadeenna sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ninkaas wakhtiga dheer nagu qaatay laga soo sheekeeyey maantana aan keennay inay si sharaf leh oo sidii ay beesha u soo xulatay iyaduna nooga aqbali doonto ayaan ka rajaynaynaa duqubada gobolka jubbada dhexe ayaguna waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh oo kalsooni leh oo dadnimo leh inay ola shaqayso walaalkaas ku soo kordhay Eh, anigu warkayga intaasaan ku soo gaabin lahaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in sha allahu tacaala hadal waxaa ugu fiican kiisa gaaban ee maca wax ku tusiyo waxaan ka codsanaynaa walaayada jubbada dhexe ninkii nabadoonka ahaa ee beesha sada ku maqneed waan keennay waxaan codsanaynaa si sharaf leh inaad noola qaadataan waa idinka codsanaynaa dee dardaaran ma dhinna kolley isagana waa un ninkii maanta xil loo dhiibana asagaa dhib qaba meeshaana meel lagu waaraya ma aha waa meel daar laga tegayo weeyaan qofka loo dhiibana isagaa dhibaato qoorta loo geliyey ninkaas oon annaga u aragnay cadli ahaan inuu ma og tahay maanta wax wadi karaan u aragnay waxaan codsanaynaa inaad nala qaadaan intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka la doortay nabadoon aadan cali aadan khyaari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda muslimiinta ee meesha iskugu imaaday nooc kasta oo meesha ku fadhiyaan salaanta islaamka aan ku salaamaya سنان كبعدي إلهي سبحانه قادرها أي مكان كان سووك كان كيني أنه مسلمين أه بان أمهد علينا هي ثم وحان أمهد علينا هي ما ملك أي ولايدا جبدا دحين قلت شوكتو وهو قامنها يا شيخ علي درويش waxaa kaloon umahad celinaya xarakatul shabaab almujaahidiin ee u hogaaminaya amiirkeenna xafidallahu allah xafida abu cubeedo dhammaan waxaan mahad celinayaa beesha maanta gogashaan dhigatay ee xalfaddan naqiib naqiibyada ka mid ee soomaaliyeed ku dooratay una dooratay maxaan ku yidhahda gobolka jubbada dhexe ayadana waan u mahad celinayaa beelaha soomaaliyeed ee meesha fadhiye ee walaalaha aan nahay oo ehelka aan nahay oo abti iyo eesin iyo adeer isu nahayna waan u mahad celinaya islaamka intaas kabacdi anigu magacayga waxaa la yidhaha aadan cali aadan waxaan nahay naqiibka cusub ee u dooratay beesha sida hawsha ayada aynu macnaha u qabto ma dalbanin ayadaa i dalbatay ilaahay waxaan ka baryahayaa idinkana idinka baryahay inuu xilkaas alle ila garab gala idinkana ad ila qabataan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan cododkeedii ku soo maqan waa afhayeenka golaha dhaqanka jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi iyo xogayaha golaha dhaqanka islaamiga ee jubbada dhexe suldaan shucayb oo soo dhoweeyey naqiibka cusub ee beesha side اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا إخواني إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله نسيي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن نعمة الصحة إلهي وسنكم هذنينا إن شاء الله تعالى وأرنا حفلة قروح ذي وناق بدن لغمها للعيار وحل وهل وأسلوقنا هي الرقب فرمها كم مقام إلهي سبحانه وتعالى حفظيه أم تاشد إلهي نوبضي أن وسود ويننا ولالكين آذن علي آذن نبضانك جبضة دحا باش السدى waxaan leenahay soo dhawow marxab gacmo furan ku soo dhawow ilaahay idimkii qalbi furana ku soo dhawow khulaasatul qowlka waxaan leenahay nabadoonka soo dhawow soo dhawow salaadiintii ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe ku soo dhawow naga mid aad tahay kaa midaan nahay insha allahu tacaala midnimadaana wanaagsan ilahi subxana wuxuu leeyahay wactasimu bixablillahi jamiica walaa tafaraqu xarag ilaahay qabsada ee ha ku kala tagina waxaa muujisaan baashi sida haddaad tihiin midnimo ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggii iyo khayrkii iyo midnimadii aad gaarteenna ilaahay ha idin ziyaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alla subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu soo kulmiyey makaankan sharafta badan qaala allahu tacaala wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha maanta waxaan ka soo qaybgalnay haddaan nahay nuqobada jubbada dhexe ee gogol ay dhigatay beesha side ay ku dooranayso naqiib ama nabadoon ay ku dooranayso ayaan ka soo qaybgalnay naqiib aadan cali aadan naqiibow soo dhowow waan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhowaynaynaa beesha reer sade waxaan leeyahay naqiibka aad noo keenteen waa idinla qaadanay waan soo dhowaynaynaa waan la shaqaynaynaa gacmo furan baan kula shaqaynaynaa waa nin walaalkeena ah waxaan ku walaaloolinay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka si diiran baan u soo dhowaynaa haddaan nahay noqobada jubbada dhexe waxaa laguu doortay ummadda macnaha ay kuu soo dooratay beesha sade iyadoo isu dhan inaad kitaabkii ilaahay aad ku maamusho iyo sunnadii rasuulka inta macnaha aad sunnadii rasuulka iyo kitaabka aad ku maamulaysana inay iyagana ku caddeecaan ayaan farayaa adiguna insha allahu tacaala ilaahay ha kugu kaalmeeyo culays baad qaaday culayskii ilaahay ha kugu kaalmeeyo annagana walaalahaagii baan nahay garabkaagii baan nahay waa kula shaqaynaynaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaya wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laba ka mid ah abwaanada golaha dhaqanka islaamiga soomaaliyeed ayaa tixgabay ah munaasabadda ka jeediyey halkan waxaan ka soo jeedinayaa tixgabay oo lagu magacaabo midnimo kulli magaca soomaaliyeed baan mid leeyahaye muqdisho iyo hargeyso mida maalin dhow imane soomaalida maqaamkeedii baa gaadhi meel saraaye midnimadu muhiim bay u tahay maamulooydile kumitida midnimadan marnaba mara loo heliine mid kastow masiixigu wato sheegta magaceenna waa halaq ku maawelinoo mawdka ku sidaaye mooryaanta beelaha ayuu magac ku yeeshaaye kumitidoo markaasiba mushima miise gooniyaaye waa maalin guul dhowdahoon mahadin doonaaye waa maalin guul muuqatoon mahadin doonaaye waana laysmishimayaa haddaad malamaalaysaaye maal iyo rag baan doonayaa maalin iyo leyle waddankana inaad maamushaan waa midaan rabaaye xarakadan shabaabee mitidii midigtin weeyaane musxafkii qur-aankay wadaan muqadaskiiniye soomaalidoo miday doonayaan inay macaashtaye ku mitida midnimadan marnaba mara loo heliine bishasadii hadday aadan cali maanta magacowday allama haddi weeyaan halkii ay mudnayd waanad mariseene aadanow mas-uul baa tahee maylankaa afayso sadoo midood mas-uulkooda tahaad miiska soo dhigiyey geeluga malaayinta ee meel waliiba jooga xabashidu u muurmuurin iyo macatablayoo dhan waa inaad madaaficda iyo mootar gelisaaye awowga amiinuur adoo noo mateli maamulaan rabaayey awowga amiinuur adoo noo matala maamulaan rabay maalmahana inta badan idaacaddeen iyo cilaanku waxay ka hadlayeen etoobiya etoobiya etoobiya xabashida etoobiya laga hadlayay maadaama laga hadlayay markaa anigu waxaan doortay inaan ka hadlo maanta gabay etoobiya ku saabsan wuxuuna u bilaabmayaa sida tan haadkuba markuu duulo uu samada heehaabo hawadaa markuu joogo buu hoos mar soo degiye halkuu degi lahaa buu ishiiyo maanka ku hayaa aniguna waxaan haybsadiyo hindisa faalaynta hawraartaydu meeshay lahayd anugu howlgeliye ka hirqada haruub caanalaan heedha idin siine hanka jabay hawaawiga abay maalmo ku hadaaqay dhulkeennii inuu helo siduu isugu howlaayey waa kaa habeenkii u dumay hindisihiisii hasiimada etoobiya ku timid waa mid la hubaa hoomaalweyn qalfoofka humbuulan waa hufiya been ee iyagu dhexdoodii ka horay holac rasaaseed hal midaatay iyagoon ahayn haybna kala nooca waxay suma hambeeyaan sidii horarka weeyaane ilaahow halaagooda badi anana noo hiili xaqa iyaga kuwii haystay ee diinta nagu hiifay in badan baan habaarnay alla u hallig axmaar oo dhan himiladooda eebow ka yeel midaan hagaagaynin haybaddii islaamkiiyo cisigii waaye hadhinayey allow harar ku soo celi adaa hidiyo guushiiye oo noo hirgeli khayrka waad nagu hagaysaaye hoogashada awooddooda iyo hoosu socodkoodu innagay hagaag noo tihiya qiimo heer sare eh ninka heeryadoodii sidow adiyo hooggaaga hanfadaha gumaysigu tabcadahaada luugeylkiisu hodankii dhulkeennuu kufriga hadiyadow siine hoosaasin weeyaan waxay nala hor joogaan hebed iyo mid liitoo kufrigu hagaya maankiisa hayhaata weeyaan inay horumar keenaane harray iyo dugaagba aan miyaa hilibkii loo dhiibay habaarqabadiyuu booliskii hiife shacabkeennu hagardaamadii ay wadeen haatan laga aariye haleeyadii xasuuqaan dhabtii u hambalyeeyaa hilibkood waraabihii cune hiigay lafahooda hor ilaah ayuu ugu ducayn hanadadeennii hamoy beena sawtaa fadnoo halis xun loo geystay hadhaadigoodii fiigiyo kuwii hawdka lagu caydhsay habqankoodu waa kaabatee dilay harraadkiiye ilaahow halaagooda baday annana noo hiili haylaanta buuraha sare iyo hurse iyo faafan hirna inuu jihaadkani tagaa loo hanwan yahaye ilaahow halaagooda badi annana noo hiili gaada gabay mursida gaanan iyo gobada suugaanta gowdhgowdhi maaye run baan soo gudbinayaaye iga gura mid aan soo godlaan idin garwaaqsiine geyiguu gumaysigu damcee geesi ka yureeyey ee guluf colaadeedka culus laysu gacan qaaday ee gamaska dhiigga le axmaar gawda laga saaray ee uu ku go'ayo inuu galaba loo diiday guyaal badan dhulkii u guray gaalo ka carraabshay ee sayidku geeraaradii guusha kaga baanay xabashida ninkaa u goglayow kuma gam'aayaan guudka dunida inta uu waddani joogo guradiisa gammaan jara taqaaniya farduhu goordho soo geline ganafkay ku jiidaan abay iyo go'aankiisa ma gablamin darwiishkeenniioo geesiyuu dhalaye guubaabadiisiina waa gaaxna loo dhigaye gaddii koofi loo gooracbaan garan karaynaa gadgadoon adduunyadan ah ee galaba heer joogta geshi iyo ninkii godob xun galay waa la gurayaae dhaaxay gumaad iyo dil iyo dacati geysteene maantana mid lala goohay bay gugan alooseen gugan waxay alooseen inay saylac la siiyo axmaaro maantana mid lala goohay bay gugan alooseene geshiisha axmaarkii hadduu inagu soo guuro gacmada baddeenniyo hadduu saylac wada goosto oo aan gumownay rabaan gebi ahaanteen guryasamo hargeysiyo burciyo gebile aaggeeda inuu guuto ciidana dhiguugeeda ka ciyaaro oo ay garaacaan bulshadoo gibir la weydiiyo oo aan gumownay rabaan gebi ahaantood intay goorgoor tahay wax garad ummadda guwaabi godolooladii moqonti iyo ceebta garansiiya oo gacalka soomaaliyeed wadaru gaadhsiiya waxaa xafladda soo xira sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waaddiin wasala allahuma wasalama calaa nabiyina moxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bacdsalaam walaalayaal allah ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala allihii inagu kulmiyey makaankan khayrka badan oo beesha sade ay ku dooranayaan naqiibka u matalaya gobolkan jubbada dhexe ilaahigii maqaamkaana soo fariisiiyey ee goobjoogayaasheedii naga mid dhigay ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi beesha naqiibka soo dooratay iyagana waan u mahadcelinaynaa mahadcelintaa kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalaha martida ah ee nala jooga oo isugu jira culamaa udiinka iyo nuqabada gobolka iyo nuqabo kaleo fara badan oo iyaguna ka socda beelaha soomaaliyeed oo dhammaan u yimid xafladdan inay ka qayb galaan dhammaantiinba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaa kadib insha allahu tacaala awalan waxaan macdirada iyo cudurdaarka ka aqbalayaa odayaasha beesha sida suldaanka ugu horreeya oo ka cudurdaartay dib u dhaca ku yimid muddada toddobada bilood ayaan ka sugaynay inay gobolka naqiib u magacaabaan waa idinka aqbalnay insha allah jazaakum allahu khayran cudurdaarka aqbalaadda ka bacdina waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiibka naqiib aadan cali aadan ilaahay subxaanahu watacaala ha inoo barakeeya mid aan isfahno oo wada shaqayno allah ka dhigo mid beesha anfaca oo beelaha kale muslimiinta gobol ku noolna anfaca allah inooga dhigo insha allahu tacaala taladiisana ilaahay waxaan u weydiinayaa sawaabka iyo xaqa inuu ilaahay waafajiyo shari shaydaan allah ka xijaabo aadanow beel culus oo beelweynata soomaaliyeed ka mid ah beelaha soomaaliyeed yaa oday lagaaga dhigay gobol weyn oo gobollada soomaaliyeed ka mid ahana mas-uuliyaddiisiyaa lagu dhibay waxaadna insha allahu tacaalaa saacaddan laga bilaabo aada ku biiraysaa nuqbada gobolka jubbada dhexe yaad xubin ka tahay hadduu ilaah ilmo odayaashii nuqabaduna waa fadhiyaan in badan oo ka mid a naqiibkii aad noo keenteen waa idinka aqbalnay sidiisaan ku qaadanay waxaan rabaa guud ahaan beesha inaan u dardaarmo beesha sade midnimadu waa shay qaali ah abwaankii hadda gabyahayna wuxuu ahaa halku dhigiisuu ahaa midnimada waad arkayseen ilaahayna subxaanahu watacaala ka muslimiin ahaan wuu inoo dardaarmay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xarigii ilahay inaan wada qabsanno oo aanan ku kala tegin yuu ilaahay subxaanahu watacaala ina amray waxaan idiin dardaarmayaa xarigga ilaahay inaad wada qabsataan jihaadkana hormuud aad u noqotaan yaan idiin dardaarmaynaa midnimadu waa shay qaali ah ummaduhu waxay ku kala tageen oy ku guulaystaan horumarna ay ku gaaraan deymaha iyo xuquuqda lagu leeyahay in isaga bixiyaan deriskoodana wanaag ay kula dhaqmaan waa markay taladoodu midaysan tahay midnimadooduna ay mid keliya tahay tafraaruq hadduu jira dadku ay iskhilaafsan yihiin dadkaasu meel ma gaaraan xaq lagu leeyahayna iskama bixiyaan derisna wanaag kulama dhaqmaan saada isuma talisay noqonayaan marka midnimadaa ilaahayna uu ina faraya yaa marka ugu horreysa idiin dardaarmaya waxaadna ogaanaysaa raggiina nuqabada ah ee haddii hor fadhiya beesha kuwa ka socda iyo kuwa kaleba dhammaantiinba mas-uuliyiinatiin nabiguna calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati dhammaanteen waxbaa nala raaciyey waxa nala raaciyana maalinka qiyaamo waa nalaga weydiinayaa innagoo qaawan yaan ilaahay hor istaagaynaa waxaas waa nala weydiinayaa mas-uulka aan ka ahayn qof walba waa inuu ku talagalo wuxuu rabbigii berri kula hadli lahaa maanta inuu sameeyo waxa ugu badanee qofka mas-uulka uu ku badbaadayana waa cadaaladda cadaaladdaa ka mid ah cadaaladda waa inaan ku dadaalno ilahay ka baqan ummadiyaad hogaaminaysaan haddii qaaraan loo qaybino in cadaalad loo qaybiyo waxyaalaha annaga hadda shakaawaadka na soo gaaro waxaa ka mid ah shantaa farood miyay siman yihin beelyaa waxaa laga yaabaa shan jufo inay tahay soomaan shanta jufo marka ilaahay sunnadiisaba ka mid maahan jufo walba inay laba boqol oo qoys laba boqol oo qoys laba boqol oo qoys suuragal ma noqonaysaa ma noqonayso ilaahay sunnadiisa waxaa ka mid ah beelaha qaarna inuu badiyo qaarna dhexdhexaad ka dhiga qaarna uu yareeyo soomaa haddii odayga naqiibka u qaaday cadaaladda markuu sa hadduu yidhaahdo dadka ha loo cadaalad sameeyo kun dollaran soo qaaday soo shan jufo minha min laba boqol oo dollar hala keeno haddii la cadaalad bay noqonaysaa reerna hal hal dollaraa ku aaday qolona maxaa ku aadaysa toban dollar iyo wax ka badan soomaa taasu cadaalad may noqonaysaa waxaan rabaa dadka inaad cadaalad u samaysaanoo ilaahay uga baqdaan shakaawaadka noo imaanaya ka mid a oo dadka qolo walba waxay jufo walba waxay qaadi karto in la saaro mas-uuliyiintayna si gaar ugu dhacaysaa innagu waxbaan idiin soo dhiibnaa idiinma qaybina qabaa'ilka idinkaa u qaybiya markay maxkamadu xukumaan idinkaa dad ka soo aruuriya dadka u cadaalad sameeya ilaahay ha looga baqo oo ha loo cadaalad sameeya ummadda aada mas-uulka ka tihiin dacwada inaad ka gudataan innagaana laga doonayaa maadaama naqiib aad tahay annaguna wilaayadii haddaan nahay dadkii dacwada saan uga gudan lahay inaanu istaagno dadkeennu miyi iyo magaalogu way joogaan beesha sida si gaar waxaan u dardaarmayaa camalkan jihaadka inaad garab istaagtaan bugaagta laga qoray axmed gurey imaam axmed gurey ee taariikhdii jihaadka xilligiisa ahayd beelaha lagu ammaanay soomaalida marka laga hadlayo halganka jihaadka inay safka hore kaga jireen beeshaan sida kamid ahayd sooma maadaama xilligaas awowyaashiinba ilaahay uu ku sharfay jihaadka iyo hogaamintiisa maal iyo nafba inay ku bixiyaan idinkana waxaa laidinka rabaa maanta raadkooda inaad qaadaan allahu akbar khayrka iyo wanaagga mar walba waxaan idiin dardaarmayaa inaad hormuud u noqotaan biidn illahi aadan waa wakiilka suldaanka beesha sade wakiilkiisa wey taana marka insha allahu tacaala inaad dareentaan waan rabay jazaakum allahu khayra ilaahay idin barakeeya waan idinka aqbalay naqiifkiina waa idinka qaadnay jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka qodobbixiisa aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu